mudanayaasha guddida joogtada golaha guurtida somalilan oo howlgala muddada u dhaxaysa labada kalfadhe ee xildhibanada ee xildhibanadaasi aqalka golaha guurtida fasaxooda caadiga ah ku guda jiraan ayaa waxay xarunta baarlamaanka somalilan kulan xog waraysi ah kula yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka faysal cali sheekh ayaa daboolka ka qaaday in wadankeena guud ahaantii ay ka taagan tahay abaari waxaanu ka waramay saameynta ay abaartaas ay ku yeelatay bulshadeena dhexdeeda
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh guddoomiyaha guddiga joogtada ah xogayaha iyo xubnaha kale ee golaha guurtida ee sharafta leh aad iyo aad baan runtii idinku mahadnaqaynaa inaad noo yeedhaan oo naga xoog waraysataan hawsha aanu runtii aanu gacanta ku hayno waana waajib dastuuriya oo qaran inaad waxna weydiisaan oo aanu warbixin idin siino annagu sida aad la socotaan runtii dowladda cusub baanu la soconnay kolka la ego hay-addan inkastoo dowladdii horena anugu aan ka tirsanaa oon meelo badan ka soo shaqeeyey toddobadii bisha koowaad ayaa xilka la ii magacaabay runtii dhinac waa muddo kooban dhinacna waa muddo koobanoo ku beegan xaalado badan dowlad cusub intaasiba runtii waa isbarkanayd laba xafiis baa runtii hay-addeeda laysku daray hay-adda la yidhaahdo faako la odhan jiray oo food coordinationka ah iyo hay-addii nerad la odhan jiray oo laysku daray ayaa la ii magacaabay guddoomiyaheeda la ii magacaabay waxaana loo bixiyey magaca ah hay-adda u diyaargarowga aafada iyo kaydka raashinka qaranka ayaa runtii magaca loo bixiyey hadda uu yahay annaguna aan ku howlgallay waxa ay ku beegantay runtii wakhti xaalad adag aynu soo maray sida aynu ognahay afartii sannadoodii u dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro joogto ah oo isdaba socday oo sanadba sanad runtii uu ka sii daraa sababaha ugu weynina ay ahayd wakhtigii guga aynu heli jirnay roobka oo yaraa iyo wakhtigii dayrta oo isna sii yaraa iyo wakhtiga la yidhaahdo xayska oo dhulka xeebaha ka da-on isna jirin ama wax yari uu meelaha qaar si teelteela uga da-ay sababahaas iyo dadka oo xamilkoodu uu yaryahay oo xoolahoodu ay sii dhammaadeen intii sii hadhayna ay sanadkan labada kun iyo sideed tobanka abaaraha cusub runtii ay ku beegantay way ka duwanaanaysaa xaaladeedu marka la eego abaarihii hore waayo waxay dhici jireen iyagoo xoola haysta ayay abaartu dhici jirtay qayb baa dee xoolaheeda dhiman jiray maanta intii yaraydee u hadhaybaa ayaa sii dhimanaysa way ka sii adag tahay annagu waajibaadkaygii ahaa in aanu nahay hay-adda qaabilsan inaanu research ku soo samayno dalka sarfey inaan ku soo samayno xaaladeeda aanu warbixin buuxda ka bixinno ku dhawaaqno abaaraha waxu doonno deeqaha aanu dadka u weydiinno ummadaha ama hay-ada ha noqoto ama kuwa islaama ha noqoto ama kuwa caalamiya ha noqdee iyo dadweynaheennaba iyo dibaddaba runtii annagu hawshaas waanu bilownay markii u horreysayna hawshaba bilownay xilka markaa la wareegayba hawshii waanu bilownay researchkii dhawaaqii sida aa ogeydeen waxaanu ku dhawaaqnay soddonkii bisha january ayaanu ku dhawaaqnay in uu dalka abaari runtii ay ka jirto riboortkaasi sida aa ka warhaysaan waa abaar runtii aad iyo aada u baahsan awal waxaa laga yaabaa inay ahaan jirtay marna galbeedka ay ku xooganaan jirtay abaartu marna ay bariga ku xooganaan jirtay laakiin maanta waxaad mooddaa inay labadaba labada dhinacba runtii ay ka jirto haddii aan wax yar ka tilmaamo gobollada dalka runtii waxaa ka jira abaar aad iyo aad u ba-an gobolka awdaloo kale haddaan soo qaato waxa ay saamaysay dad ilaa toddobaatan kun oo qof ah ayay saamaysay oo boqolkiiba lix iyo afartan noqonaya maroodi jeexoo kale boqolkiiba toddobiyo afartan bay saamaysay iyo saaxiloo isku jira togdheer boqolkiiba lix iyo afartan weeye gobolka sanaag boqolkiiba afar iyo lixdan weeye inta ay saamaysay gobolka soollo waa boqolkiiba lix iyo lixdan marka labadaa gobol baa runtii ugu badan jaha ahaan markaa deegaanka aad eegto guud ahaan dalka waxa ay saamaysay dad gaadhaya ilaa milyan iyo siddeed boqol oo qof bay saamaysay abaartani taas oo micnaheedu yahay boqolkiiba saddex iyo afartan waxay ahayd sannadihii hore ayay saamaysay maanta waxa ay saamaysay boqolkiiba toddobiyo afartan bay saamaysay taas korukac badan baa halkaa runtii ka jira deegaanada si kale marka aanu tilmaamno deegaan deegaan ahaan kolka aanu tilmaamo waxa ay saamaysay in- dhinaca ugu darani waa xagga xeebaha dhulka xeebaha coastalka la yidhaahdo oo ka soo bilaabmaya lowyacadda ka soo bilaabmaya ilaa iyo maydh iyo xis gaadhsiisan Ah, dhulkaasi runtii aad iyo aad buu u kala daran yahay Ii, lugayaa ka mid a deegaanadaas oo dhan marka aad marto meelaha qaar bilowgii u horreeyey anoon shanci joogin baan runtii safaran ku soo maray dhinaca xeebta oo lughayi iyo meelihii ugu horreeyey qa- qayladu ay ka soo baxday bay ahaydeen soo maray runtii dhib fara badan baa ka jirta xoolihii waa dhimanayaan xanuunana waa ku jiraan Een, dadkii runtii aad iyo aad ayay diiftu meelaha qaar waxay noo sheegeen in laba kun iyo shan iyo tobankii bishii disembar roobuu ugu dambeeyey dhulkii xeebta oo aad moodo ciiddii caddayd ee xeebta ayaa runtii ayaa aada uga muuqatay dadku way darxumaysnaayeen way dhibanaayeen Een, dhulkaasina runtii waa uu ka siman yahay kolka la yidhaahdo xeebta meel qura runtii kuma uu koobna Een, sidoo kale dhulka hawdka la yidhaahdo oo ka bilaabma faraweyne kolka laga bilaabo ilamaa iyo sool halkaa laga geeyo saaxdheer kolka halkaa laga geeyo xuduudaas oo dhan kolka la maro intaas oo dhammina i- ballegubadle ku xigsii halkaas laxle ku xigsii soco ilamaa iyo saaxdheer halkaa ka tag buuhoodla ka tag dhulkaasoo dhan kolka aad marto guud ahaan waxaa ka jira abaar aad iyo aad u ba-an baa runtii iyagana ka jirta oo biyo-la-aantu ay ka mid tahay Een, waxa iyana abaartu ay ka jirtaa dhulka nugaal la yidhaahdo oo ah sool qayb ka mid ah iyo sanaag oo ay ku jirto runtii taleex iyo dhulkaasoo dhami ay ku jiraan xudun iyo dhulkaasi ay ku jiraan ceelaf weyn uu ku jiro ilaa iyo gar adag dhulkaas oo nugaal laysku yidhaahdo dhulxoolaadkeennii ugu badnaan jiray runtii ah dhibaato aad iyo aad u badan oo dhinaca maaragtay een, waxaa ka jira abaarta abaa ka jirta Een, waxaa u dheer weliba deegaanka ceelafweyn xagga darar weyne sida aad la socotaanba ammaan darro iyo shaqaaqadii dhowaanta dhacday baa runtii dadkii laftiisii aad u saamaysay Een, oo dadkii runtii iyaga oo marka horeba abaari ay haysato ayay dhibaatadii kalena runtii ay ku dhacday markaa dadkaasi aad iyo aad iyagoo kala qaxay oo eriya kala joogo deegaankoodii ka kala tegey ayay laba dhinac runtii ayay ayay- ayay kala joogaan Een, dhinaca buuraha golis oo ah dhinaca een, bariga sanaag iyagana waxaa ka jirta abaar baa ka jirta ilaa baran ilaa intaa buuraleyda dhankaas oo dhanna iyagana waxaa ka jira runtii abaar baa ka jirta deegaan ahaan guud ahaan een, dadkeennii somaliland waxaad moodaa inay abaar aad iyo aad u culusay runtii ay haysato qaran ahaanna aynu u baahannahay runtii inaynu aad iyo aad ugu gurmano Een, xaalado kala duwan baanay dhulku ayuu ku kala jiraa een, oo lagu qiimeeyo abaaraha noocyaadkeeda gradeska ama ama ama heerarka ay kala leedahay een, ilaa laba boqol iyo konton kun oo qof bay saamaysay emergency xaaladda degdegi Een, inta kale waxay noqonaysaa xaaladaha culayska uu haysto xaaladaha la yidhaahdo criticalka ama adag ee dadku uu dee usoo gudbayo inuu xaba- xaalad degdega inuu soo galo oo u baahan runtii iyada lafteedu aan la daawan karinoo haddaan kaalmo lala gaadhin lafteedu xaaladda emergency-ga ah iyaduna u gudbaysa oo u baahan lafteedu caawimo runtii u baahan Een, marka aan guud ahaan isku darno een, dalku wuxuu ku jiraa runtii xaalad abaara Een, dowladduna runtii waa dowlad imika dee xisbi qura ha ahaatee laakiin mar qura een, een, cusub iyada lafteedii ay ku cusub tahay in in xubnaha dowladda oo dhammi runtii ilaa madaxweynadii ay dad imika cusub ay yihiin Een, wax badanoo runtii usii yaalayna aanay jirin oo een, loogu diyaargaroobayo hawshaasi Een, waanu bandhignay een, hay-adihii saddex jeer baan xafiiskayga ku shiriyey ilaa saddex jeer hay-adihii caalamiga ahaa ayaan saddex jeer baan ku shirinay baaqaasna mid kasta hadday kuwa u n ta tahay hadday kuwa kale internationalkaa tahay hadday tahay kuwa carabta ee islaamka ah iyo dadweynahaba runtii waanu gaadhsiinay baaqaasi Een, weli w- war rasmiya oo naga soo gaadhay ama jawaab degdegi ma jirto oo waxaa laga yaabaa inay mid waliba broseskeediiyo wakhtigeeda runtii ay qaadato in hal jawaab baanu imika in yar oo kooban aanu ka qabannay oo aan jeclahay inaan meeshangareeyo Een, taasna waxay tahay raashin yaroo u yaalay runtii bisha cas ee imaaraadka oo yaalay meesha la yidhaahdo berbera oo wakhtigii doorashadu runtii ay ka soo gashay in- oo guddidii hore abaaruhu ay gacanta ku hayeen runtii waanu kala qayb gallay inaanu inkastoo qorqorayd meeluhu goobuhu ay qoraayeen iyagoo qoran bay runtii ayay meeshana taallay marka waxoogaabaa la gaadhsiiyey i- i- degmooyinka qaarkood ama deegaanada qaarkood intii ay dee ka gaadhi karaysay iyadoon wax ku wada filan wixii aynu u baahnay runtii aan ahayn Een, maalan eh, gobolka een, sool oo kale kun qoys baa la gaadhsiiyey een, oo- oo oo- oo meesha la yidhaahdo een, la kala siiyey salaas caanood iyo meesha la yidhaahdo een, een, een, een, een, la yidhaahdo een, yugori Een, een, meesha la yidhaahdo een, meesha la yidhaahdo een, maxay ahayd een, een, een, laba meeloodoo iyaduna midna sanaa ka tirsan tahay midna soola min laba qoys min saddex boqoloo qoys baa iyadana laga gaadhsiiyey fiqi fuliye iyo meesha la yidhahdo awrbogoys sidoo kale iyadana waxaa la gaadhsiiyey saraar oo iyadana kun qoys la gaadhsiiyey Een, waxaa kaloo la gaadhsiiyey een, Ber- berbera ama saaxil waxaa la gaadhsiiyey iyagana kun qoys Een, hargeysa degmooyinkan agteeda ah runtii oo dacarburuq iyo cadaadley salaxley een, een, een, een, sabawanaag een, een, balegubadda ama hawd ilaa iyo iyo iyo faraweyne iyo intaasoo ka ilaa daarsalaam intaana iyagana saddex saddex boqol oo qoys ayaa iyagana looga looga soo hadhay raashinka intiisa badan waxaa ku qornayd oodweyne shan kun oo qoys baa ku qornaa iyadana shanteedii kun waanu gaadhsiinay oo iyadana way gaadhay shan kun oo qoys oo ah een, een, een, een, gobolka daadmadheedh ah Een, hargeysa cisbitaalada waanu gaadhsiinay iyo meesha agoomaha iyo meesha la yidhaahdo la yidhaahdo maxay ahayd een, een, een, een, cisbitaalka waalida iyo iyo iyo iyo ka eh, ka maxamuud haybe ku yaalla ee la yidhaahdo iyagana dadka derbi jiifka ah iyagana raashin baa iyagana la siiyey berbera cisbitaalkeeda waalida iyo cisbitaalka guud iyagana raashin baa la siiyey burco iyadana waxaa la siiyey raashin cisbitaalkeeda waalida iyo cisbitaalka boorimana sidaas le isagana iyagana iyagana waa u diray sidoo kale dhulka xeebta ah oo kuwii ugu daraa ah oo aan qorshaha dambe wixii ka soo hadhay aanu ku daray ilaa kun iyo siddeed boqol oo qoys baanu lug hayaa eriyadeeda aanu aanu runtii kun iyo siddeed boqol oo qoys baa la gaadhsiiyey waxaa kaloonu gaadhsiinay kun iyo laba boqol oo qoys labadii goobood ee in- in shaqaaqadu ay ka dhacday ee in dar darar weyne deegaanka darar weyne oo wasaaradda arrimaha guduhuna runtii ay qayladhaan naga soo gaadhsiisay maxamed kaahin runtii uu nagala qayb galay Een, xagga noolka gaadiidkii gaadhsiin lahaana uu na- ee, wax ka bixiyey Een, iyadana labada qaybood si aanay gaadhi qudha loogu keenin oo problem kale aanay u abuurin laba gaadhi baanu u kala diray labada dhinac oo mid walba gaadhi gooniya oo lix boqol oo qoys meelahaas sida ayaanu ayaanu midba u diray marka guud ahaan een, een, responka imika ilaa imika intaanu samaynay ama jawaabta intaanu ka bixinay waxay ku koobnayd inahaas oo ahayd runtii wax kayd ahaa oo yaalay dalabaadkii iyo wixii aanu filaynay runtii weli dee may imanin waase arrin u baahan golo ahaan in dee baaq guudna jeedisaan oo nagala qayb gashaan hawshiina nagala shaqaysaan waxaanu doonaynaa runtii dee wax badan baa een, een, kala yar daadsanaa baad moodaysay hay-ad ahaantayadu runtii een, umay wada diyaarsanayn ama may haynin hawlihii mandateeka runtii xilka ay haysay golahana lagu ansixiyey hay-adda neeraad la yidhaahdo een, mandatekeeda ama xilka ay qaranka ay u hayso golihiinan iyo golaha baara- wakiilada ayaa lagu ansixiyey Een, waajibaadkeeduna waxa weeye inay howlaha ku saabsan researchka ama baaritaanada sahaminta een- een soo bandhigidda ama ku dhawaaqidda abaaraha iyo inay caawimo weydiiso hay-adaha iyo meelaha ay wax ka imanayaan lana gaadhsiiyo meelihii loo baahnaa runtii waajibaadkeeday ka mid ahayd Een, howlahaasoo dhammi runtii kuwa wada qabsooma may hayne Een, hay-ado badan bay runtii meelo badan bay ku baahsanayd mandatekeedu ku baahsanaa waana challengeska runtii iminka annaga hay-ad ahaana hor yaalla waxaa dhisnaa laba guddi oo ah guddidii abaaraha ee hore oo dhisnayd oo madaxweynihii hore uu magacaabay waxaa haddana laga daba dhisay guddidii kasoo kabashada oo iyaduna in- in- in dabadeed la dhisay oo iyaga laftoodii weli aan lana kala dirin lana shaqo gelin waa challengeska runtii iminka annaga na hor yaalla oo aanu u baahannahay inaannu hay-ad ahaan sidii ciddii shaqaynaysaa ay noola shaqayn lahayd oo aanu u wada shaqayno cid kastoo ama hay-ad dowladeed ha noqoto ama guddi la magacaabay ha noqotee inay liidinka ama hogaaminta ama hawsha wadisteeda ay hal meel way dhibaatada u badan ee dhici jirtay waxay u badnayd kaalmooyinkaa yimaadaa may ahayn kuwo urursan qoloba meel ku carabi wado ku cidi wado ku hay-ad kale wado qolo waliba meeshay doonto ama shaksigaa wadaa hadduu rabo meesha uu degaankiisu yahay baa laga yaabaa in tu baahan oo kale tiyo jirto in lagu duwo oo balaniskii hay-adaha laftoodii in- dee qaarna meelay ka shaqeeyaan qaarkoodna meele kama shaqeeyaan iminka shirarka aanu gallay arrinta ugu muhiimsan ee doodaha aanu kala gallay inaanu isku hagaajinno bal deeqaha ay bixiyaan ee ku saabsan dhinaca abaaraha iyo hawshaas iminka waxaanu samaynay matric system ah in ay soo wada buuxiyaan qolo kasta hawsha halka ay kaga jirto ma lacag bay dadka siisaayo injection lacageed bay kaash bay siisaa ma raashin bay siisaa ma daway siisaa ma biyey wax uga qabataa mid waliba intay faragelin ama hawl ay taageero degaan- degaanada kala duwan ay siiso inaan hal meel iskugu soo ururino dabeedna meelaha dhiman aynu ogaano si aynu caawimooyinkeenna meelaha dhiman aynu ugu buuxino inu u baalans garayno waxaa laga yaabaa degmo halkanana inay mid ka shaqayso tu ku xigtaana inay baktiyayso oo dhibaato runtii ay haysato marka balanskaasna waanu doonaynaa ta labaadna waxa weeye in wixii lacaga bixiyo oo dhanna iyagana gees baan iyagana isku dunay shalay baa shirkoodii ugu dambeeyey runtii uu xafiiskayga ka dhacay iyagana qolo kastaa waxa ay bixiso iyo halka ay ku bixiso iyo systemka ay u bixiso intaba riboodkeedii matrix system la- la- lagu soo diiwaangelin karo ayaanu keeno saddex cisho kadib ayay noo keenayaan iyada oo dhammaystiran oo qolo kastaa waxa ay ay qabanaysaa talabaad runtii hawsha ugu ballaadhan ee imminkan hor taalla waxaa ka mid ah een, in dal dhan oo aan kayd lahayn oo bilaa kayd ah oo maalin alliya maalintaa ay dhibaata dhacdo uun aynu qaaqda runtii aynu bilaabayno iyaa waxaya taasi looga baxo runtii hay-addan sida magaceeda ka muuqata waxaa lagu soo daray qaybtii research inkastoo ay ku jirtayba sharciga horeed aan sixiseenba laakiin qaybaha aan dhaqangelin ay ka mid ahayd in la sameeyo kaydkii qaranka inaynu samayno qorshaanu anagu samaynay balaan ahaan ayaanu di- u diyaargarownay waxaanu doonaynaa inaanu ka samayno dalka stories kayd ah wax allaaliya wixii macaawino ina soo galo ee ku saabsan abaartuna hal meel hal janal ay soo maraan berbera xarunta weyn aynu ka samayno burco aynu kayd uga dhigno gobollada bariga in hargeysa aynu iyadana xarun uga dhigno gobollada galbeedka iyo booramo iyadana xafiiskii iyo iyo iyo iyo, iyo store baanu ka samayn doona iyadana insha allahu kariim plaanka iyagay noogu qorshaysan tahay dhulkii waanu dalbanay hawl adag adag adag baa runtii arrimahaas oo kale challenge-ka ugu adag ee naga hor yimid wuxuu ahaa sidii aan u heli lahayn goobihiisii aan u heli lahayn kastoonu dee muddo gaaban joognay madaxweynuhu runtii waa nala qaatay waa noo qoray waa gudbiyey laakiin meelihii xaruntayada lafteedu waa meel kooban iyadana xarun meel baanu qolo ee, la sheergaraynana insha allahu karim inaanu la gallo iminka iyada taasi way noo diyaar garowday xafiisyadii un baanu dhismahoodii insha allahu aanu geli doonaa hawsheedii Een, laakiin bakhaaradii hal bakhaar iminka waa lanoo ogolaaday in lanoo dhiso dowladdu ay dhisto oo kuwi- kuweynu hargeysa ah laakiin kuwii kaloo dhammi runtii waa wada qabyo meelihii aanu u qorrayna weli broseskoodii baa runtii socdo waxaanu ku dadaali doonaa inaanu samayno kayd qaran oo aynu beersent ka reebno in- in- in- in- kaalmooyin kasta oo inoo yimaad dowladduna ay muujiso qaybta ay ku leedahay waayo xisbiga kulmiye runtii dhawaaqiisii waxaa ka mid ahayd mudanayaal inuu een, ku daro boqolkiiba afar miisaaniyadda qaranka inuu ku daro een, miisaaniyadda qaranka inuu ku daro boqolkiiba afar oo runtii lacag badan noqon karta haddii een, lacagtaas sideeda loo loogu daro oo ama raashin culus lagu iibin karo ama waxyaabo badan oo dadka baahiyaadkiisa ah runtii lagu dabooli kara oo si transparent runtii loo maamulo Een, taasaa ugu jirtay waananu ka rajaynaynaa wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynahaba inay ku daraan beersentka ballanqaadkii xisbiga uu ahaa inay boqolkiiba afar oo buuggiisiina runtii aanu hayno Een, taasna runtii waa ka sugaynaa golayaalhana inaan nala riixdaan wixii hawle ahee baahi ahee maadaama ay meesha yabyab tahay oo ay bilow tahay in hadday stories tahay iyo haddii ay tahay meelaha aynu degaanada aynu waxgaadhsiinayna iyo haddii ay tahay wax doonka baaqiisaba dee golihii qarankan ugu sarreeyey upper house-kii ayaa tihiin gacantiinaan u baahannahay in aynu wada shaqayno sidoo kale waxaanu diyaarnahay runtii inaanu la shaqayno dhammaan hay-adaha ku lug leh arrimaha oo ay ka mid tahay wasaaradda beeruhu ka mid tahay wasaaradda xanaanada xooluhu ka mid tahay wasaaradda caafimaadku ka mid tahay wasaaradda biyuhu ka mid tahay deegaanku ka mid tahay wasaaradahaas iyo hay-adahaas oo dhan runtii inaanu wada shaqayn dhow la yeelano hay-adaha caalamiga ah sidaas leeg inaanu in, la yeelano in, in, in, wada shaqayn dhow Een, marka run ahaantii howlaha horta guud ahaan intaa aanu joognay aanu xog idin siin karnaa meelahaasay marayaan laakiin waxaan caddaynaynaa inuu dalka abaar ba'ani ay ka jirto darajadeedu ay ka sarrayso tii aynu ka qaylinaynay hore ee sima aynu u bixinay oo ay nambarkeedu noqonayo number five halkuu ahaa taa hore number four google laftiisii saadaalaha iyo riboordada iminka aanu hayno waxaanu ku xidhannay meelihii i- i- saadaalaha samaynayey oo dhan baanu isku soo wada xidhnay Een, abril ilaahay horta waxaanu ka baryaynaa inuu inaga soo furto culayskaasoo dhan ilaahunbaa wax gaadhsiin kara ummadda ilaahayna waanu baryaynaa een, golihiinana waa ka baryaynaa inay duceeyaano haddii ilaahay badakeeda ku leeyahay ay noo duceeyaan in hawshana ilaahay noo fududeeyo n dalkana ilaahay uu ka soo jebiyo abaarta uu ka soo jebiyo n saadaalu waxay sheegayaan in siddeed iyo labaatana abril dabayaaqadeeda inay roobab meelo dhexana ay waxoogaa ji- jirjiri doono gobollada qaar uu ka raagi doono roobka uu mey ku dhici doono gobollada qaarkood markaa runtii xaalad in- in- in- in abaara baa jiri doonta bay leeyihiin ilaa bisha juun weli abaartu way sii jiitami doontaa bay saadaaluhu ilaahay baananu ka rajaynaa inuu naga soo jebiyo aad iyo aad baa umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu geesigalna faysal cali sheekh gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxa uu farta ku fiiqay in xaaladda abaartu ay ugu daran tahay gobollada xeebta ku yaal ee dalka dhinaca ugu darani waa xagga xeebaha dhulka xeebaha coastalka la yidhaahdo oo ka soo bilaabmaya lowyacadda ka soo bilaabmaya ilaa iyo maydh yaxiis gaadhsiisan Ah, dhulkaasi runtii aad iyo aad buu u kala daran yahay Ii lukayaa ka mid a deegaanadaas oo dhan marka aad marto meelaha qaar bilowgii u horreeyey anoon shan cisho joogin baan runtii safaran ku soo maray dhinaca xeebta oo lughayi iyo meelihii ugu horreeyey qa- qayladu ay ka soo baxday bay haydeen soo maray runtii dhib fara badan baa ka jirta xoolihii waa dhimanayaan xanuunana waa ku jiraan Een, dadkii runtii aad iyo aad ayay diift meelaha qaar waxay noo sheegeen in laba kun iyo shan iyo tobankii bishii disembar roobu ugu dambe dhulkii xeebta oo aad moodo ciiddii caddayd ee xeebta ayaa runtii ayaa aad uga muuqatay dadku way darxumaysnaayeen way dhibanaayeen gabagabadiina gudoomiyaha guddida joogtada ee golahaasi guurtida somalilan xildhibaan siciid cabdilaahi yaasir ayaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta hay-adda u diyaargado- u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka sida fiican ay u soo ajiibeen dalabkii mudanayaasha guddida joogtada ee golahaasi guurtida somalilan golahan jo- guddada joogtada waa fahamsan tahay golaha inta uu xidhan yahay sii shaqeeyaan howlihii golahay fuliyaan Eh, sidaa laajligeed baa dalka oo dhan abaaraha ka jirta